dagaalka ka socda dalka suudaan ayaa gaaray halkiisii ugu adkayd shacabka reer suudaan ayaana wajahaya dagaal labada dhinacba aynan u rooneyn maalmihii lasoo dhaafayna xoogaga r s f ayaa waday howlgalle ay ku qabsadeen magaalooyin ay ka mid tahay magaalada wad madani iyo deegaano hoostaga halkaas oo ay ka geysteen jaraa-im aada u foolxun iyo gumaad ay kula kaceen dadkii marasta ahaa ee halkaasi deganaa kadib markii ay ciidamada al burhaan iskaga insixaabeen goobihii ciidan ay kaga sugnaayeen magaalooyinka ku dhacay gacanta maleeshiyaadka jaanjawiidka ah ee uu hogaamiyey xamdaan doqlo warbaahinta caalamiga ah iyo midda maxalliga ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay tabinaysay xaaladda dagaal ee ka jirta dalka suudaan kadib qayladhaan bani-aadannimo oo halkaasi kasoo yirtay sababo ku aadan falal ay ku kaceen xoogaga dacmu sariic kadib markii ay la wareegeen magaalada wad madani oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka suudaan wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya dalka suudaan ayaa tibaaxaya in urur goboleedka igad oo ay ku mideysan yihiin dhowr dowladood oo geeska afrika dhaca uu yidhi waxaa inoo soo dhammaystirmay dadaallo aan ku doonaynay in aan kulansiino labada jenaraal ee al burhaan iyo xameeti kuwaas oo dagaalka ka socda dalka suudaan hurinaya ayadoo la hadal haya kulan dhex mari doona labada hogaamiye ee kale ah taliyaha ciidanka suudaan cabdilfataax al burhaan iyo hogaamiyaha maleeshiyaadka r s f xamdaan doqlo wuxuu urur goboleedka igad iclaamiyey war cusub oo arrinkaasi ku saabsan shabakadaha wararka ee alcarabiya iyo alxadath ayaa maanta oo arbaco ah tabiyey warar sheegaya in la diyaariyey qorshe la doonaya in lagu kulansiiyo labada jenaraal maalinta beri oo ah khamiis kulankaasi oo ka dhici doona dalka jabuuti sida ay sheegtay munadamada ururka igad igad ayaa sidoo kale tilmaamtay in labada dhinac ee kale ah al burhaan iyo xamdaan doqlo ee ka heshay ogolaanshiyo ku aadan kulanka ay doonayso in ay kasoo baxaan miro wax ku ool ah oo ku aadan dagaalka ragaadiyey dalka suudaan bilihii u dambeeyey ee lasoo dhaafay ayadoo macluumaadkan ku aadan kulankan uu bixiyey urur goboleedka igad ayadoo macluumaadkan ku aadan kulanka uu bixiyey urur goboleedka igad haddana xubin ka tirsan waaxda shuurada jenaraal xamdaan doqlo ayaa subaxii hore ee saaka sheegay in aynan hogaamiyahooda soo gaarin wax yeeritaan ah oo ku aadan kulankaasi la sheegay in uu dhex mari doono asaga iyo al burhaan ayadoo maalintii talaadada uu xamdaan doqlo bartiisa uu ku leeyahay baraha bulshada uu kusoo qoray in uu diyaar u yahay kulan uu la qaato jenaraal cabdilfataax al burhaan oo ah taliyaha ciidanka dalka suudaan war-saxaafadeedka kasoo baxay maleeshiyaadka r s f laguna baahiyey baraha bulshada ayaa sidoo kale lagu beeniyey war lagu baahiyey baraha bulshada oo ahaa in taliyaha labaad ee maleeshiyaadka jaanjawiidka ee gurmadka deg dega cabduraxiim xamdaan doqlo uu la kulmi doono al burhaan iyadoo la tixgelinayo in tani ay tahay isku day lagu doonayo in lagu qariyo war-saxaafadeedka kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa lagu sheegay inay meesha ka saartay ballanqaadyadii kasoo baxay shirmadaxeedkii urur goboleedka igad ee sabtidii lasoo dhaafay ka dhacay dalka jabuuti waxaa xusid mudan in urur goboleedka igad ay ku casuuntay alburhaan iyo xameeti in ay kulmaan si ay xabad joojin ugu heshiiyaan islamarkaana ay oga wada hadlaan sidii loo fududeyn lahaa in la soo gaarsiiyey shacabka reer suudaan ee wajahaya xaaladda aadka u kakan agabka gargaarka ah sida daawooyin iyo raashiin tallaabadan la doonaya in lagu heshiisiiyo labada dagaal huriye ee ku loolamaya madaxtinimada dalka suudaan ayaa kusoo aadaysa xilli ay fashil kusoo dhammaadeen tallaabooyin dhowr ah oo ka horreeyey middan kuwaasi oo la doonayay in lagu heshiisiiyo labadan janaraal ee mid kasta uu ku daaban yahay koox shisheeye ah oo aan u naxaynin xaaladda dalka suudaan iyo asmada uu wajahayo shacabka reer suudaan marka laga soo tago labadan dagaal huriye ee ku dagaalamaya siyaasadda suudaan waxaa ku daaban dalal shisheeye oo ayagana qaybta ugu weyn ka ciyaaraya hurinta dagaalka sagaal bilood dirsaday ee ka socda dalka suudaan taxaalufyada shisheeye ee dagaalka qaybta ka ah ayaa ku gudban in heshiis la gaaro sababo ku aadan siyaasadahooda iyo rabitaanadooda oo isdiidan imaaraadka carabta ayaa horboodaysa dowladaha gumaadka ba-an ku haya shacabka marasta ah ee reer suudaan ayadoo duqaymo aan loo meeldayan had iyo jeer ka geysanaysa dalka suudaan dhiigga reer suudaan ayay ka dhigtay webiyo qulqulaya habeenka magaalooyinka suudaanna waxa ay u beddeshay maalin sababo ku aadan duqaymaha xoogan ee ay halkaasi ka geysanayso xukuumadda imaaraadka carabta ee bin zaayid ayaa la isweydiinayaa sababta ka dambeyso gumaadka ay ku hayso shacabka muslimka ah ee reer suudaan aqoon-yahanada falanqeeya siyaasadda bariga dhexe ayaana tilmaamaya in dowladda imaaraadka ay yahuudda mas-uul oga tahay gumaadka muslimiinta dalalka islaamka iyo dibindaabintooda si muslimiinta oo idil aanay isha ugu haynin dagaalka ka socda falastiin ee u dhexeeya muslimiinta reer falastiin iyo maamulka yahuudda iyo taxaalufkiisa reer galbeedka ah muuqaal dhowaan lagu faafiyey baraha bulshada ayaa lagu soo bandhigay mashhad aad u xanuun badan oo lagu arkayo ubad yaryar iyo haweenkii hooyooyinkooda ahaa oo la laayay islamarkaana ay duqeeyeen diyaaradaha imaaraadka ku dhowaad shan hooyo iyo sideed caruur ah ayaa lagu beegsaday duqeyntan ay geysatay dowladda imaaraadka carabta waxaa intaasi oo dhan kasii xanuun badan ilmo yar oo ay hooyadiisii ku baxday duqeymaha majsarada ah islamarkaana aada u ooyaya isagoona diidan in hooyadii oo meyd ah laga soo agkaxeeyo tallaabadan ay ku doonayaan urur goboleedka igad heshiisiinta labada dhinac ee ku dagaalamaya dalka suudaan ayaa kusoo aadaysa ayadoo dagaalka suudaan u galay bishii sagaalaad kaasoo soo bilowday shan iyo tobankii abriil waxaa ku baxay dagaaladan dad rayid ah oo gaaraya toban kun oo qof sidoo kale waxaa guryahooda iskaga qaxay sababo ku aadan dagaalkan dad ay tiradooda kor u dhaafayso siddeed milyan oo qof sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay waxa loogu yeero qaramada midoobe